ku dhowaad konton arday oo dhammaysatay heerka dugsiga sare ee sanadada lamada kun labaatiyo sideed lamada kun labaatiyo afarta iyo xaflad qalinjibin iyo sagootiga naskajartilanka qobadi degmada buula burde ee gobolka hiiraan qaar ku mid a waalidiinta iyo macalimiintii ku qayb galay xafladda iyo ardada kala dardaarmay inay sii wadaan walbarashadiio kelimadayda waa kelimatu tarxiib soo dhoweyn anigoo ku hadlaaya magacii maamulka iskuulka iyo macallimiintaba marxaban bikum ayaan idin leeyahay soo dhowaada xafladdan ardaydiinnii iyo ubadkiinnii ay soo qalqaaliyeen galabta ku soo dhowaada ee lagu takriimina ayaga lagu sharfaaya ardayda dafcadda taqarrujayda dafcadii saddex-iyo tobanaad ka soo qaybgalayaasha xafladda soo dhowaada
degmada buulo burde oo aan ognahay waxa ay soo martay in ay hadda marayso dufcadii saddex-iyo tobanaad oo ka qalin jebinaysa dugsiga sare ee sheekh maxamed balcad waxaan leeyahay waa wax ilaahay lagu mahadiyo aad iyo aad baan ilaahay uga mahad celinaynaa
ilaahay subxana wa tacala waxaan idiga baryaa kaalmaha koowaad inay ka soo muuqataan dadaalkii aad samaysaan mar labaad haddana aad laba jibaartaan maadaamay waalidiintiinnii wakhti idigu bixiyeen ay idin garab istaageen hiil iyo hool degmadana aanan hagarlaan adana hadduu ilah idhaaho niila garab istaagay
horta allahi subxaana wa tacaala ayaa mahad iska leh inaan maanta goobjooga u ahaano dafcadda saddex iyo tobanaad ee qalinjibinta dugsiga sheekh maxamed balcad waana farxad ii gooni ah inaan ka mid noqdo waalidiinta ay maanta ka qalinjibinaya ardadooda
waxaan ka mid ahay ardadii ugu horraysay ee ka qalinjibisay burburkii kadib degmada buula burta ee dugsiga sare waxaan ku bilownay arda ahaan markii annaga aan dugsiga bilaabaynay afartan arday afartanka inaas arday dadka markayna arkaan waxay dhihi jireen buula burti miyaa wax lagu baranaya oo aad dugsi sare ka dhammaynaysiin ayagoo meeshoodii fadhiyo oo sidii noola yaaban ayaan waxaan dhammaynay dugsigii sare dadaalkaas iyo juhdigaasna waxaa nugu bixiyey macallimiinteenna
waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo ardayda iskuulka sheekh maxamed balcad maadaama iskuulkaygana uu yahay maantana aan bara ka ahay iskuulka sheekh maxamed balcad waxaan aad ugu faraxsanahay inaan halkaani soo istaaga maanta aan arko arday marna saaxiibbaday ah marna aan dhihi karo ugu yaraan hal eray oo ka mid ah ayay kaa faa'ideen